hanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah muumino cabdi caynab oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay deganayd dalka australia muumino waa hooyo dhowr iyo toban caruur ah keligeed ku korisa dalkaasi waxaanay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa sida ay u eg tahay nolosha qoyska soomaaliga ah ee dalkaasi ku nool iyo gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegtay inay keligeed dalkaasi ku koriso dhowr iyo toban caruura muumina kusoo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska bal si kooban maxaad ku sifayn kartaa nolosha qoyska soomaaliga ah ee degan dalka australia walaal aad iyo aad baan kuu salaamayaa maasha allah australia waa qaarad aad iyo aad uga fog wadamada kale ama uga go-an saacado ama maalmay ka horeysa maalin dhanbayba ka horeysaa dadka soomaaliyeed halkan deganna waxa weeye waa dad aad iyo aad maasha allah iskugu xiran ama u wanaagsan hadday noqoto xagga isku xirka dhaqanka waa gartay marka waxaad ka warantaa nolosha guud waa usoo noqon doonaa bal inta badan qoysaska halkaas jooga marka laga soo tago tan guud laakiin qoyska soomaaliga ah ee dalkaas jooga gaar ahaan magaalada melbourne jooga ee caruurta haysta sidee nolosha loo maareeyaa qoyska soomaaliga ah oo ku nool meesha la yidhahda melbourne waxa weeye caruurta wuxuu u maareeyaa dee waa nolol nolosha melbourne waxay la mid tahay adoo macnaha ilmahaagii soomaaliya ay ku joogaan oo kale iskoolkii baad iskool islaami baad helaysaa dugsi baad helaysaa macalimiin waxa weeye oo wax kuu bara marka waxa weeye qofka hadduu damco wax walba oo macnaha dhaqan soomaaliyeed buu ka helaya sababta soomaalidii baa halkan ku badan melbourne waa meesha soomaalidu ugu badan tahay oo deegaan ahaanna aada iskugu dhow dhow yihiin oo isxigxigsadaan oo xaafadaha weliba aada xaafadaha ay ku badan yihiin bay isu raaraadsadaan isla degaan ama familku guri ka raadsadaa oo degaa marka waxa weye aad iyo aad bay wakti u geliyaan caruurta halkan waxbarashadooda diintooda dhaqankooda aad iyo aad bay macnaha ugu dadaalaan waalidiinta halkan jooga oo caruurta ku korsadaa waana waxay ku maareeyaan dee waalidku ama hooyadii iyo aabihii hadday isa joogaan waa shaqeeyaan ama hooyadii baa shaqaynaysa oo ilmaheeda u shaqaysata ilmaheediina korsato iskool geysato dugsi geysato gacanta ku haysa marka aad bay ugu fududahay dhanka kalena dee dowladdii baa dhanka caawinayso caawimaad kaloo extrana waa haystaan ama caafimaad ha ahaato ama dhaqaalahoodii oo la kabo ha ahaato ama iskoolkoodii oo free ah waxbarashadoodii marka qurbaha la yimaado inta badan waxaa dhaca kala qoqobnaan qoysaska soo wajaha oo familkii oo ishaysan waaya oo dhaqankii uu sababayo in qoyskii uu ishaysan waayo marka xaaladaasoo kale sidee uga jirtaa magaaladiina walaal waxa weeye xaaladaas horta soomaalida oo dhan bay ku dhacday meel kasta markii waddankeena aan kasoo qaxnay oo aan kasoo hayaanay burburku waa saameeyey maalintaad gurigaaga kasoo baxdo waddankaaga iyo ciiddaadii kasoo carowdayba waa kugu bilaabanayaa dhibkaasu waa jiraa australia aad bay uga roonayd waagii hore oo dee sanadihii hore australia dad aad macnaha dhaqankoodii iyo culturekoodii ku dhegan bay ahayd oo waalidku aada iskugu dhegan yihiin waayahan dambe ayaa xoogaa gadaal laga xumaaday ama dee aan la qurbaabi baa la noqday moor qurbaha lasii jooga moor waxa weeye ilmuhu ay isbedela waalidku isbedelayo ama waalidka isku dhex imaanayo ama carruurtii waaweynaanayaan carruurtii ay la qabsanayaan dhaqamo kale marka waxa weeye aada iyo aad ba arrintaas hadda xoogaa waxaa ka jira culays xaggaas oo waalid badan oo carruuraha korsanayaa jira oo keligood ku asida ama single father keligiis ama single mother hooyo ah marka arrintaas hadda way badan tahay carruurihiina waxa weeye hadda ka hor way fiicnaayeen laakiin sanadahan dambe waxa weye xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag u yimid dee culaysna wuu imaanayaa markaan si gaara taada ugu hakado sidee adiga kuu saamaysay aniga waxa weeye waddankan muddo fog baanu imid labadii kun baan imid dee markaa dee waxa carruur badanna waan watay kuwo kalena waan ku dhalay waxay ii saamaysay dee in macnaha isbeddel nimankii soomaaliyeed siday u badan yihiin inay bilaabeen inay waddankii u noqdaan carruurtii iyo gabadhii iyo reerkii iskaga tagaan oo dib baysan usoo eegin carruurtaydu aad iyo aad bay ilaahay ii barakeeyo waa badan yihiin waa dhowr iyo toban carruur ah iyo weliba kuwaygii oo kuwa sii dhalay marka waxaan ku leeyahay hadda waxaa baan ahay magaalada melbourne barkeed baana ilaahay hanoo saaidiy qoysaska duruufahaasoo kale ku jira ee duruuftaadaoo kale ay haysato ee magaalada kula jooga iyagan maxaad ka taaban kartaa wallaahi walaala waxa weeye waddankan horta maamadu si kastoy carruur badan u haysta ama carruur keligeed looga tago ayadu ma daruufoonayso sometimes hadday qoftu caafimaad qabto oo caruurtoodii ay macnaha ku filnaadeen oo ay buuxiyeen booskii aabaha maadaama la waadiy bulla waayo bedelkiisaa lahaaya ma garanta marka adiga yaa ku caawiya carruurtaadii baa carruur sii dhashay xaggee caawimaad ka heshaa oo dhinaca kale celcelintii carruurta iyo ka warqabkoodii inaanay duurka kaa gelin oo ay noqdaan carruur gacanta lagu hayo oo mustaqbalkoodii u hagaago duruufta ay haysa anigu waa macnaha inaan carruurta keligay ku ahay oo aan keligay korinayo oo aan mas-uul ka ahay mooyaane duruuf xagga duruuf kale hadda ima hayso duruuf waxbarashana ima hayso duruuf dhaqaalena ima hayso alxamdulilah dowlad iyo waxaan wadan baa gacanta nagu hayo macnaha mas-uul naga ah dowlad wanaagsan baa leenahay caruurteeda iyo familadeeda dadkeeda hoose og jilicsan marka weliba caruuraha aada iyo aad ba waxbarashadooda loogu dadaalaa waxbarasho free ah caafimaad free ah marka opportunity-gaasaan aada u haysanaa alxamdulilah oo aan dumar badan oo soomaaliyeed aysan haysan marka taana ilaahay baan ku mahadinaynaa dee waana kartida iyo cabacity-ga qofkana way ku xirantaha siduu caruurtiisa u korsado alxamdulilah anigu waxa weeye ilaahay baa caafimaadna ii siiyey kartina ii siiyey ad adeegna ii siiyey inaan caruurtayda korsado oo ay saas oo ta aan u shaqaysto oo aan u dadaalo kuwii ii waaweynaadeenna dee way ila koriyaan oo way ii shaqeeyaan oo waa waa ila ilaaliyaan oo dee waxaan weeye gacanta igula hayaan ayagana boos bay banaa macnaha igu soo banaanado dhanka aabahood iga soo banaanado ayay iga buuxiyeen marka ilaahay baan ku mahadinayaa taasna waxa weeye aad baan uga dhalitiranaa arrinkaas muddo labaatan sano waa hadda kuu xiranta sidaan qiyaasayo aad joogtaa dalka australia oo ah qaarad maalin dhan loo soconayo marka la damco in laga soo safro ama loo safro dhinaca soomaaliya markaan ka hadlayno waxaad markaa ka warantaa hadda dalkaasaad usoo guurtay ood degantaha carruurtaadii kuugu kortay oo adigoo keli ku ah haddana aada heshay caawimo ah in carruurtaadii ay kuugu koraan halkaas oo wax kuu bartaan maxaa qorshaha kuugu jira waxa weeye waddankan baan usoo guuray waana ku ilmo korsaday ilmahaygii iyo ilmahay sii dhaleenna waan kusi waan ku korsanaynaa waana ku korsaday insha allah waxaan rajaynayaa futureka dhow inaan waddankii oo soomaaliya ay ka yimaadeen asalka ay ulahaayeen inay ku noqdaan oo wax u qabtaan oo u shaqeeyaan kuwa waxbartay aniga qudhayda waddankiibaan inaan ku noqdo aan u shaqeeyo aan wax u qabto oo dee wadamadan joogno faa'iidada aan kala kulanay iyo habdhaqanka say u nool yihiin inaan dib ugu celino ayaan doonayaa insha allah biidni illahi kariim caruurtaydana waan geeyaa sanadkii two thousand nineteenkii baa u dambeyso aan kasoo celiyey oo aan geeyey oo aan soo baray ciidoodii iyo dhulkoodii marka waan geeyaa haddana marka dee ay moor ay sii waaweynaadaan waxaan rajeynaya in ayagu inta tikitka goostaan ayagu qudhooda ay aadaan waddankoodii ay soo bartaan oo waxa baahida uu qaba ay soo indheindheeyaan oo dee ay isu soo babac dhigaan waxa nolosha iyagu ay haystaan in nolosha halkaas dadkoodii iyo ehelkoodii ay ku nool yihiin ma jirtaa kelmad aad dadka soomaalida ee kula degan dalka iyo guud ahaan soomaalida qurbaha ku nool kelmad aad gaarsiin lahayd oo dardaarana amaba aad is leedahay waxbay u tari kartaa ummadda soomaalida gaar ahaan qoysaska caruurta ku haysta qurbaha ku jira miro geed saara looma daadso ayaan leeyahay caruurtiina ku mintida oo wakti geliya wadankiina u celiya soo bara inay wadan leeyihiin waa lama huraan cawska jilaal wadankaana inay u dhashe ay macnaha dee ku dhasheen ama sitiisankooda ay yihiin wadanna ay leeyihiin la yidhahdo soomaaliya wayna ogaadeen waalidiintana macnaha aabaha siba aabaha iyo caruurtiisa dayicin aabaha soomaaliyeed caruurtiisa iyo dayicin ayaan leeyahay hooyooyinkana ilaahay ha guuleeyo waa hooyooyin waa wanaagsan hooyo soomaaliyeed caruurteeda dugsi bay geysaa iskuul bay geysaa waa hooyo soomaaliyeed oo aad u wan wanaagsan gabdho wan wanaagsan weeye meeshaa ka wadaan leeyahay albaabka iridka odaga u taagan yahay ama telefoon bu u taagan yahay wuxuu leeyahay intuu gabar kale isku waabayo carruur shan iyo lix ka dhalay bu wuxuu rabaa carruurtaas iyo mas-uuliyaddaas inu carruur uusan wakti soo gelin oo soo korin oo wax soo barin ayuu rabaa inuu ku biilo ku hayo marka arrintaas ilaahay uga baqaan leeyahay arrintaa arrin wanaagsan maaha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd muumino cabdi caynab oo labaatankii sane ee lasoo dhaafay degganayd dalka austraeliya islamarkaana dhowr iyo toban carruurah keligeed ku korinaysa halkaasi intaan mar kala kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo